salaan kadib waxaan shirkan jaraa-id maanta aan u qabanay oo ugu muhiimsan waxawaaye waad la socotaan adduunyada waxaa silsilaya cudur la yiraahdo cron virus oo dhibaato ba-an ku haya dad badan waa dhinteen dad ilaa afar boqol oo kun oo qof ah ayuu saameeyey sida la sheegaya warbixinta ugu dambeysay ilaa lix iyo toban kun iyo dhowr boqolna waa dhimatay ilaahay waxaan ka rajeedaa inuu ummadda cudurkan ka dulqaado iyadoo laga duulayo arrimahaas dhacay golaha xukuumadda ee shirkii sagaal iyo tobankii bishii saddexaad laba kun iyo labaatan shirkooda u dambeeyey oo uu shir guddoominaya madaxweynaha dowladda puntland iyo madaxweyne ku-xigeenkuba waxaa kasoo baxay go-aamo looga gaashaamanayo arrimaha noocaasa sidaa daraaddeed shirkaas oo aanu anagu goobjoog ka ahayn guddoomiyaasha gobolada halkaa joogay iyo guddoomiyaasha degmooyinka waxaa kasoo baxay go-aamo dhexalgal oo ah bulshadan sidaa daraaddeed shirkan jaraad waxaan u qabanay kow in go-aamadii golaha xukuumadda la dhaqangeliyo iyo in fariin caafimaad bulshada halka looga gudbiyo oo wixii markaa laisleeyahay sida hadda isuduuhu uga hadlay loo gudbiyo waxaan marka u horeysaa dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka lixda degmo ee gobolka bari isuduwayaasha guddoomiye ku-xigeenada taliyaha qeybta taliyaasha oo dhan saldhigyada dhammaantood waxaan u sheegaynaa sida ay tahay in go-aankii golaha xukuumadda loo fuliyo oo go-aankaas u soo baxay waxaan rajaynayaa boqolkiiba sagaashan iyo shan in go-aankaa golaha xukuumadda uu hirgalay inta ka dhimanna waxaan rajaynaynaa in la hirgeliyo dhammaan iskuullada waa la xiray malcaamadii qur-aanka waa la xiray haddii ay dhacdo degmooyinka qeybtooda ama goobaha qeybtooda ama tuulooyinka qeybtooda inay furan yihiinna waxaan rajaynaynaa in labada asbuuc muddada labada asbuuc oo go-aanka golaha xukuumadda ka soo baxay in la xiro sidoo kale in wax kulamo aan la qaban karin iyo isumaatin dadku ay six feet ama lix feet laysu jirsado oo aan laysu soo dhaafin sidoo kale aeroboortka boosaaso oo diyaaradu kasoo degaan dad kasoo degaya aada loo xakameeyo wasaaradda caafimaadka ama isuduwa caafimaadku wuxuu u xil saaran yahay in halkaa hawsheeda tiimkii caafimaadka diyaarad kastaoo timaado meel kasta ha ka timaado in dadka si fiican oo xoog leh dadka loo baaro sidoo kale dekadda boosaaso isuduwaha iyo tiimkiisa horena waa uga shaqeeyeen haddana waxaan rajeynaya inay ka shaqeeyaan sababtoa labada goobood oo goobaha uuna ka soo geli karo dhanka badda iyo iyo cirka oo airboorka ah gobolka ahaan in arrintaa aada looga taxadaro oo arrintaa laga dadaalo sidoo kale waxaan ka tashanay saaka iyo isduwa caafimaadka iyo saraakiisha dowladda oo dhan in la sameeyo goobo la sameeyo nadaafadda lagu ilaaliyo aeroboorka oo kale marka laga soo dego ama in la sameeyo meelo lagu fara dhaqdo oo dadku ayay la dhigo iyo aaladihii jermiska dilayay dekadda sidoo kale maadaama goob shaqo oo weyn ay tahay in laga sameeyo meelo faradhaq iyo meelaha laysugu yimaado dekadda keliya maaha dadka ganacsatada iyo dadka makhaayadaha waxaan aada ugu boorinaynaa makhaayad kasta marka inta lasoo galo in laga sameeyo goob lagu faradhaqdo oo dadku ay yaaliin saabuuntii iyo waxyaabihii jermiska dilayay meelaha laysugu yimaado kafeterooyinka sidoo kaleeto qofku intuusan fariisanba uu marka hore fara iska soo dhaqo sida fariimaha caafimaadku ama hadda istuugu inoo sheegayay soddonka daqiiqoba waxaa la rabaa qofku inuu faradhaq sameeyo oo faradhaqdo salaanta in la yareeyo oo dadku salaanta la yareeyo isumaatinka in la yareeyo in aada loo taxadaro laamaha dowladda ee heer gobol iyo heer degmaba waxaa laga rabaa inay arrintaa u tafaxaytaan meelaha jekbointyada dad kasoo gelayo meelaha ma garanaysaa dadka lagu booriyo arrimahan oo dhan dadka lagu lagu booriyaa loo baahanya muhiimadda aan shirka jaraad u qabana taas weeye waxaan marka guddoomiyaasha degmooyinka weliba si khaasa inay arrintaas oo aan filayo inay boosaaso durbo bilowday go-aanadeedana ay ahayd in arrintaa la hirgeliyo waxaan rajeynayaa inay ka howlgalaan oo sida ugu dhaqsaha badan looga howlgalo arrimahan aada looga taxadaro waxaan uga digaynaa oo aada uga digaynaa go-aamadii golaha xukuumadda kasoo baxay ka mid ahaa in la jebiyona ay khalad tahay doonyaha kalluumaysi ee imanaya gobolka ama puntland oo dhan waxay ahayd inay dekada boose yimaadaan si ay baaritaan caafimaad u maraan dadka saaran ama kuruga saaran ama naaqudayaasha ama baxrida saaran dad ayaa lasoo sheegayaa doonyihii dad ka saaray waardiyaha xeebaha ka saaray dadka waa uga digaynaa ciidanka badduna arrintaa way ka howlgeli doonaan cid alle ciddii lagu qabtana arrintaa sharcigaa la horkeeni doonaa sababtoo waa cid bulshada meel kaga dhacday doonyuhu waxay ka imanayaan wadamada cudurkani uu hadda aadka uga jiro marka sidaa daraaddeed dadka waxaan leenahay waxa laga taxadaraya waa naftiina go-aamada golaha xukuumadda kasoo baxaya waxay ka tarjumayaan waa waa maslaxadiina waa sidii nafta naf loo badbaadin lahaa sidaa daraaddeed dadka badda doonyaha keena iyo maraakiibta kalluumaysiga waxaan uga digaynaa in arrintaa ay ku tallaabsadaan waa inay dekada boosoo yimaadaan waa inay baaritaanka caafimaadka wasaaradda caafimaad ka maraan tiam caafimaad baa diyaar idinku isduugi baa halka jooga aada baan uga digaynaa sidoo kale goobaha waxbarashada iskuullada iyo malcaamadaha qur-aanka amar baan ku siinay isuduwayaasha waxbarashada iyo isduwaha wasaaradda awqaafta iyo diinta in arrimaha laga hortago ciddii lagu qabtona sharcigaa la horkeeni doonaa isu imaatinada guud ama aroos ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama ama ama shirar ha noqoto ama xaflada ha noqoto ama qalinjabin ha noqoto waa mamnuuc labada asbuuc oo hadda golaha xukuumaddu go-aamiyeen insha allah waxaan rajeynaynaa in loo loo hogaansamo go-aan golaha xukuumadda aada iyo aad baa umahadsantihiin fariintaa guud oo caafimaadkana a qaadataan oo hadda isuduwu halka idinka sheegay wacyigelin baanu samayn doonaa baabuuro isbikore ku xiran yihiin baanu magaalada samayn doonaa wacyigelin samayn doonaa goobo badan oo arrimahaas baa la samayn doonaa haddii la hadmo aada iyo aad baa umahadsantihiin
dhammaan qodobadaas waxa ay kuwa taxadaraan waxaa moodaa tacadudka inuu meel ka dhusanyahay sababta ahi muqaadiraadka loo yaqaano jaadka gaar ahaana midka etoobiya laga keenay iminka puntland ku sugaa si xawiya marfishada waxa ku kulmaa ugu yaraan maalintii aadkii marka dhaco ilaa ay kun qof oo dhalinyaraan kunka qof kun qoys bay leeyihin oo tagaan magaalada boosaaso boqol dhan kun oo qof inay dhalinyaraan ma laga yaa maalintii boqolka kun way kulmaan guryahoodaada maxaa ay dowladda puntland uga hadlooday taas iyadoo goobaha kale laisku imaanaya ka hadashay oo tiryaan laisku imaan maxay tahay sababta maqaadkaana keenin oo dilaa isagu ah daawadii xanuunkan maxay puntland u aragtay uga leexatay kaas
ader waa waa laga hadlay oo dadkii isu iman baa layidhi waxyaabaha sharci darrada bayna ka mid tahay in dadku ay isugu yimaadaan meel dadka la sheegayo leeyay kulmina waa toban iyo wixii ka badan so saas maa isu duwan labaatan labaatan labaatan wixii ka badan waaye laakiin waxaan leenahay waa run waa halis waa halis waa in dadku ay ka istaagtaa arrintaasi waa inay dadku kulamada joojiyaan waa in dadku waxyaabaha ma garanaysaa dadka sababaya in dadku isu yimaadaan la joojiyaa fariimahaasay ku jiraa xukuumaddu soo saar
dawladda hadday cashuur ka qaadanaysa maxay dadka joojiyaan ilaa wadada soo maraya wadada dheer garowa ka timaada iskama soo gelin diyaarad kama soo boodin hawada kama imaan dawladdii puntland baa cashuur ka qaadanaysa magaalada boosaaso waxaa lagu gadaaya suuqyadii marfishadii ma aydan dhelin marka dadkii baa ku digaysaan waxaa laga moodaa inaad hawlihiin ama shaqadiin idinku aad karteen arrimahaas arrimahaas kuma jirin go-aanadii golaha xukuumadda ka soo baxay in waxyaabo kaargooyada qeybtood la joojiyo laakiin kolley golaha xukuumadda laga sugi doonaa inay go-aamo ka soo saaraan anagu anagu waa run waa wax hadda bilowday waa wax hadda bilowday marka kolley go-aamo waan rajaynaynaa in xukuumadda go-aan ka soo saarno insha allah go-aamadaasina soo baxaan aduu go-aan kasta oo oo lagu badbaadinayo nafta oo xukuumaddu soo saaray oo nafaha ummadda lagu badbaadinayo waa in la qaataa wixii anagu go-aama oo dowladda ka soo baxay inaanu hirgelino waa lagu khasban yahay shacabkuna waa inay hirgeliyaan sababta maslaxadooda ku jira wax alla iyo wixii dhibaato ummadaan u keenaya inaan ka hortagno kulligeen oo dhan waa waxay noo jiraan masaajidada hala yareeyaa la yidhi isu imaatinka ilaahay waa kule wixii dhibaato keenaya oo dhan golaha xukuumadda go-aamaha ka soo baxay waan rajaynaynaa in la dhaqan geliyo
dadkaas wasaarada iyo gobolka maxaad u qorshaysan in goobal lagu hayo wixii dadka dibadda ka imaanayo kula diyaarada ku imaanaya iyo waqtigooda sidaa looga taxadaro suma mudnay maxaa idinka qorshaysan wasaarad ahaan gobol ahaan tariirkan soo gelaysa wadanka guddi baa jira madaxweynuu magacaabay oo heer puntland ah oo arrintaa u xil saaran warshayaal badan baa weeyaal goobo badan oo karantiin baa la sameeyey in aada loo taxadaro wey muhiimaddu tabar ahaan iyo iyo dowlad ahaanba wax alla i waxaynu qaban karna waa isku tashanaynaa hadday noqoto in la joojiyo hadday noqoto in laga hortago hadday noqoto in la baaro waxa weeye innaga sidaynu dadkeenna iyo shacabkeena u badbaadin lahayn wey muhiimadeennu marka wax kasta oo awooda oo puntland ka qaban karno cid alle cidda soo gelaysa meel kastaa laga soo galay waa la sameynaya guddi heer waxaa jira reer puntland puntland oo wasiirka caafimaadka guddoomiye ka yahay oo habeen iyo maalin aan seexan fariisan oo arrintaa ka ka ka dagaalamaya laakiin haddii dee dadkii loo adeegaya arrintii aysan dowladdii dhinac istaagin de waxba lama qaban karo marka waxaa la rabaa idinka wariye ahaan arrintaa laftigiina inaad ka hadashaan oo wacyigelinta hadda nuuna su-aaladan weydiina waxaa la rabaa inaad ka hawlgasho oo adeertaa wariyaa tahay oo dhankii wacyigelinta ka qayb qaadato wuxuu wax dowladda keliya u yaalmaa waa wax shacbiya dowladba laga rabo qof kasta kaarinta u leeyahayna uu ka qaato waa mahadsantiin